kani waa mawliid cabdi oo loo goran ogyahay gablalax waxa uu labaatankii sane ugu dambeeyey ka shaqaynayey ugurmashada dadka muslimiinta ah xiliyada ay geeriyoodaan waxa uu labaatankii sane ugu dambeeyey ku howlanaa qodida qabriyada marka ay geeriyoodaan dadka muslimiinta maanta ayaa loogu deeqay gaari kaasoo u fududayn kara u adeegidda dadka xiliyada uu ku jiro howlihiisa shaqo mawliid oo lagu wareejiyey gaarigan ayaan weydiinay dareenkiisa iyo sida uu arko waxa uu ka bedeli karo baahiyaha uu u qabo gaarigan iminka saddex bilood aan hawl qaban laakiin haddaan habeenay maalin kolkaan ugu leeta adeegaan bixiya iyo magaalaba alxamdulilah guriga adeegi baa inoo buuxa ilaa naxashiidii baa guriga inoo yaan marka ilaa alxamdulilah rabbi caalamiin marka habeenay maalin birmadka waanu ku jirnaa addiinu iyo alaba marka alxamdulilah ilaahay caafimaad ha ugu bedelo cudurka isaga awoodda leh ilaahay ilaahay waxaan uga baryaynaa dad iyo dunyaba baraka ilah inu geliyo dad iyo dunyaba baraka allah geliyo iyadana caafimaad xayi allah u soo cesho waatana waa dhaawac caafimaad xayi allah u soo ceshay ubadkii baa dhaawaca iyadan caafimaad baan ilah u baryayna iyadii ubadkaba ha allaha barakeeyo iyadii ubadkeeda iyo warasideedaba allaha barakeeyo iyo waalidiinteedna naxariiso janna allah ka war wixii nool
siman cilmi oo iyadu ah samafale ka shaqeeya inta badan arrimaha bulshada oo iyaduna sabab u ahayd inuu mawliid helo gaarigan ayaa dhankeeda ka hadashay iyadoo sidoo kale u mahadcelisay asxaabtii ka caawisay soo iibinta gaarigan loogu talagalay in loogu adeego dadka muslimiinta alxamdulilaah maanta dhankayga waa maalin farxadeed waxaa ii suurta gashay gaadhi aan muddo dheer oo ku dhowaad shan bilooda ka shaqaynaya hawshiisa inuu ilaahay maanta iisoo gebagabeeyo oo si khayr la iigu soo gabagabeeyey oo ii suurtagashay inay iisoo dhammaystiranto maanta waxaan ku wareejinayaa gaadhiga adeer gabalaax oo aad wada taqaanaan oo dhammaan deegaanka soomaalida laga yaqaano oo ah ilqode xabaalqode labaatankii sane u dambeeyey oo ah qof samafala xooggiisa ugu tabarucay qof kasta oo ka geeriyooda deegaanka saacad walbo ay ahaatay habeen iyo maalin inuu maxay ahayde ilka qofkaas qof walba uu dhigo una qodo si frii ah runtii waxqabad weyn buu inoo macnaha yaa loo baahan yahay inaynu ku garab istaagno gabalaax maadaama asaguba xooggiisa dadkiisa u huray mawliid ayaa inta badan waxa uu ku howlan yahay qodidda iyo qurxinta iilka xiliyada ay geeriyadaan dadka muslimiinta taasoo muddo aad u badan uu kasoo shaqaynayay haatanna oo uu da-yahay ayaa la filayaa gaarigan inuu wax badan ka bedelo baahiyihiisa siyaad bashiic sinaysyaad hersan idaacadda star f m jigjiga